madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali gudle abi xuseen ayaa kulan la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka caasimadda iyo golaha deegaanka ee ka dhisan magaalada tony jowhar kulanka ayaa lagu soo bandhigay sida uu ugu shaqeeyo caasimadda jowhar mashruuca dowlad kaab oo ay iska kaashanayaan u n d b u n habitat iyo unisef sidoo kale kulanka ayaa lagu gorfeeyey amniga bilicda iyo dhismayaasha kala duwan ee ka soconaya magaalada tani jowhar ee hirshabelle madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaabi xuseen ayaa ku ammaanay howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha shaqada baaxadda leh ay ka hayaan guud ahaan deegaanada maamulka hirshabelle ugu dambeyn madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaabi xuseen ayaa faray dhammaan dhinacyada ay khuseyso horumarinta caasimadda in lagula xisaabtami doono howlaha ay gacanta kula jiraan ee ah dib u dhiska dayactirka iyo casriyeenta magaalada jowhar konsal lasoo doortay ayaa daawaxaantii magaalo ka noqdo wasi wixii aad isteed ku maadsantihiin wax kale in la dedejiyo ayaa rabnaa oo dadka dowladnimada loo daadejiyo hoos loogu daadejiyaa rabnaa oo daagamaan dowladda iyagu doorteen dada iyagu rabitaankooda ku yimiday soo xusheen inuu hogaamiyaan magakoon haddii ilaahaale ka noqdo degmo kasta konsal inay yeelataan rabnaa insha allah sanadkan soo socdo gudaha hirshabelle ka baxnaan rabnaa waxaana si gacan uga hadlo dad siyaasiyiin ahaa jiro ee degmooyinka qaar wasaaradda arrimaha gudaha markay howsha ka qaba tagto faragelin ee dhahaayo waxaan uma shaqaynayaan ayaga maalinkii la magacaabana dhahaayo kitaabaa laga fiishay waxaan xaq waa ceeb haddii laga qaadana umadaxaada mas-uuliyadu waa wareegto ninba maalinkuu qabanaya laakiin horumarka dadka yaan rabitaan qofkeena muxeelan leehay horumarka deegaanka iyo dadka ha ahaado wax laba taabtaan haddii maanta qofta mas-uuliyad haysa ay jiraa waxaana waa sax maalinka mas-uuliyadda iyo waysana ay jiraa musashiku waa weliba qofka maalin xilka qabeen wixii socday ee horumarhaya dadka loogu adeegayay ay faragelin ku samayso ama ay carqalabayso nasiib darro waxaan leehay ninka siyaasad rabo qof aad qofta siyaasad rabeynayso xilli ku haboon iyo si ku haboon waxaad u doonataan leh laakiin horumarka dadka iyo deegaanka qof waliba gacanta geliisa karto hageysataan ummadda hirshabelle maxabuubaa siyaasigu maalinkooda isugu dantiisa haystana wuxuu leeyahay waxa socda waa sax yihiin maalinkooda kursiga waayaan waxbuu sheegaa rabitaankiina nin siyaasiga oo istaagin ha laga shaqeeyo horumarka deegaanka waxaan rabnaa dada siyaasad ku imaanin dikretaar ku imaanin dadku ay doorteen inay hogaamiyaan rabnaa faa'iidada ay leedahay waa rabitaankii bulshada dadku inay hogaamiyaan faa'iidada kale leedahay horumarka waxay u tahay ogtii wax badan ayaa horumarka laga shaqayn karaa dad la soo doorto markay hogaaminayaan degmada runtii wasiiba qaadsantihiin waxay dhamana sanadkan degmooyinka dhamina dhamaystiraa maasha allah ka noqdo maalmahanba waxaa soconaya ololo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada kaasi oo ay wadaan hay-ado hoostaga dowladda hirshabelle kaasi oo ay wadaan hay-ada hoostaga maamulka hirshabelle